بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبyina محmd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين أmا bعd qال الإmam أbو cبdالرحmن النسائي رحimه الlه taعالى bab qراءة أm الqرآن خلف الإmam فيma جهر bه الإmam baabu qiraa'ati ummi اlqur'aani faatixada aqrinteeda xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay khalfa alimaami imaamka gadaashiisa la aqriyo fii maa jahara bihi اlimaam wixii imaamka uu kula jahro dhexdeeda yacnii salaadaha jahriga ah ee maqribka labada hore iyo cishaha labada hore iyo salaada subax iyaga ayaa lala jahraa oo imaamka uu la jahraaye qofka imaamka gadaashiisa ku dukanayo inuu aqriyo wixii ku yimid wabihi qaala abarana wabilisnaadi qaala akhbaranaa hishaam bnu camaarin can sadaqata can zayd bni waaqidin wahuwa alqurashiyu addimashqiyu hiqatun can xaraami bni xakiimin wahuwa alansaariyu xaraamu bnu mucaawiyana waa la yidhaahdaa marka xaraamu bnu xakiim iyo xaraamu bnu mucaawiya qofkii laba ka dhigay waa gafay waa hal nin unbay isu yihiin can naafic bni maxmuud bni rabiicata wahuwa alansaariyu اlmadaniyu mastuurun waa majhuululxaal can cubaadata bni saamit qaala salaa bina rasuulu llahi sal l slam nabigaana tujiyey bacda asalawaati salaadaha qaarkood allatii salaadaha oo yujharu fiiha bilqiraa'ati qiraa'ada kor loogu qaado dhexdeeda faqaala wuxuu yidhi laa yaqra'anna axadun qof yaanu akhrinin qofka oo minkum idinka idinka mid ah idaa jahartu haddii aan kor u qaado bilqiraa'ati qiraa'ada aan kor u qaado ilaa biummi lqur'aani faatixada ma ahane faatixada keliya uun ha aqriya wax aan faatixada ahayn iyounan aqrinin imaamka ha dhagaysto inta kale xadiidkan marka naafic bni maxmuud bni rabiica ayaa ku jiro wahuwa mastuurun laakiin makxuul ayaa wariyey xadiidkan can maxmuud bni rabiic can cubaadata bni saamit marka makxuul xadiidkani wuxuu ka maqlay naafic bni maxmuud bni rabiicatana waa ka maqlay can abiihi naafic bn maxmuud bnwaxaana waa ka maqlay maxmuud bnu rabiic laftiisa ayb maxmuud bnu rabiicna waa ka maqlaan ujeedaa naaficna wuu ka maqlay mid kastoo maxmuud iyo naaficna cubaada way ka maqleen marka riwaayadaas makxuul iyada xoog ayay yeelanaysaa ayb bayhaqi laakiin kitaabkiisa alqiraa'atu khalfa alimaam xadiidka boqol iyo toban iyo afaraad xadiidkan markuu wariyey waxa uu yidhi wahada isnaadun saxiix warwaatuhu hiqaatun waa la yaab marka see isnaadkiisu saxiix ku noqona naafic bnu maxmuud bnu rabiicata isaga laftiisaaba waxaa ah mastuur ah ama majhuululxaal ah marka hadduu u bato xadiidku xasanuu noqon karaa xadiidka sanadkan laakiin saxiix ma noqon karo walidaalika kadib duruqda xadiidka ayuu waday wuxuuna ka tilmaamay boqol iyo toban iyo toddoba xadiidka raqamkiisa uu yahay wuxuu yidhi marka uu ku dhex jiray qaala lanaa abu cabdillaahi abu cabdillaahi waa sheekhiisa xaakim bayhaqi sheekhiisa qaala abu caliyin alxaafid xaakim marka wuxuu yidhi qaala abu caliyin alxaafid makxuulu samica hada alxadiida makxuul xadiidkan ayuu ka maqlay min maxmuud bni rabiic wa min bnihi naafic bni maxmuud marka naafic iyo aabihi maxmuud bnu rabiic labaduna cubaadda way ka maqleen sidaas uu marka soo sheegay imaamu lbukhaari asaga jusu lqiraa'aha wuxuu ku yidhi waladii zaada makxuulun waxaraamu bnu xakiim u fiirso makxuul iyo xaraamu bnu xakiim waa kan hadda xaraamu bnu xakiim xadiidka yacni shayga uu siyaadiyey xaraamu bnu xakiim iyo makxuul iyo wa rajaau bnu xaywa nin saddexaad uu keenay rajaau bnu xaywa can ibni rabiic can cubaadata xadiidkiisa ay ku siyaadiyeen fa huwa tabacun waa mid raacayo kamaa rawa zuhriyu lima rawa zuhriyu zuhri waxa uu wariyey can maxmuud bni rabiic can cubaadata can الnabiy sal ly slama laa salaata liman lam yaqra bifaatixati اlkitaab marka wuxuu leeyahay bukhaari xadiidkan xaraam ibnu xakiim iyo makxuul iyo rajaa bnu xaywa oo ayaga wariyeen ilaa bifaatixati اlkitaab iyo waa iswaafaqayaan buu leeyahay xadiidka cubaada zuhri uu ka wariyey maxmuud bnu rabiic can cubaada kaas isaga muxuu leeyahy laa salaata liman lam yaqra' biumi اlkitaab yacnii salaadi uma jirta ninkaan faatixada aqrinin kanna muxuu dhahayaa imaamku hadduu salaada la jahraayo waxba ha aqrinina ilaa bifaatixati اlkitaab maahan faatixat اlkitaab oo aynan salaadu ansixaynin la-aanteed labada xadiid marka waa isku mid uu leeyahay wax iska hor imaanaya ma aha binaan calaa dalika marka riwaayaadkaas uu isku xoojinaa imaamu اlbukhaari marka haddii salaada jahriye ay tahay hadday siriye tahay labadaba ma'muum inuu faatixadii aqriyo ayaa laga rabaa ayb laakiin sanadkan isaga gaar ahaantiisa dacfi baa ku jira qaala baabu ta'wiili qowlihi caza wajalla ilaahay qowlkiisa yacni macnihiisii ayuu u baab yahay waidaa quri'a alqur'aanu qur-aanka haddii la aqrinayo fastamicuu lahu dhegaysta waansituu dheg raariciya lacalakum turxamuun wabihi qaala aqbarana aljaruud bnu mucaad aلtirmidiyu wahuwa sulamiyu hiqat qaala xadaana abu khalidin اlaxmar abu khalid alaxmar sulaymaan bnu xayaan ayaa la yidhaahdaa waa hiqa isaga sidiisa warna waa ku jira fii bacdi axaadiiihi can mxamed bni cajlaan moxamed bni cajlaan saduuq ilaa anahu اkhtalطat calayhi axaadiiu abi hurayra moxamed bnu cajlaan isaga waa saduuq laakiin axaadiidta abu hurayra iskaga dhexdaad ikhtilaa yani waa iskaga dhex daadatay ayb can zayd bni aslama can abi saalixin wahuwa samaan can abi hurayrata marka hadda axaadiidta abu hurayra waa fiirma qaala qaala rasuulu llahi sal l slm nebigu wuxuu yidhi inamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay liyu'tama bihi in lagu daydo faidaa kabara fakabiruu hadduu allahu akbar yidhaahdo markaa kadib idinka allahu akbar dhaha waidaa qara'a faansituu haddii uu akhriyana aamusa maxalushaahidkii marka waa kan haddii uu akhrinayo aamusa waidaa qaala samica allahu liman xamidah faquluu rabanaa laka alxamdu dhaha xadiidkan marka moxamed ibnu cajlaan baa la gooni noqday keligiisa xarafkan sheegay waidaa qara'a fa ansituu xarafka tarjamada daliilka u ah ee moxamed ibnu cajlaan almadani keligii unbaa sheegay wax raawi kaloo sheegay ma jiro isaga marka haddii la yidhi waa saduuq ilaa anahu ikhtalatat calayhi axaadiisu abi hurayra kanna uu yahay keligiisna oo wato ziyaadadan idan ziyaadadan waa shaad ayb markay ugu roonaato waxay noqonaysaa shaad ziyaada shaada ayb muslim waa wariyey laakiin riwaayaadka kale oo aynan ku jirinaa saxsan oo riwaayadan iyada ziyaadadan waidaa qara'a fa ansituu moxamed ibnu cajlaan baa la tafaruday axaadiidta abu hurayre gaar ahaanna waa lagu daciifiyaa haddana kuma sii jirto marka uu dadkii kala khilaafo ayb xarafka hadda baabka tarjamadiisana meeshaan wa ayb walidalika abu cabdiraxmaan annasa-i laftiisa xadiidka soo socdo markuu wariyey kabacdi waxaa uu kubraha ku sheegay laa naclamu ana axada taabaca bna cajlaana calaa qowlihi waidaa qara'a faansituu cid markaa yacni ibnu cajlaan mutaabacaysay ma anan arkin oo idaa qara'a fa ansituu ku mutaabacaysay ayib wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bn اlmubaarak qaala xadaanaa moxamed bnu sacdin alansaariyu qaala xadaanii moxamed bnu cajlaan can zayd bni aslam can abi saalixin can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l slam inama alimaamu liyutama bihi faida kabara fakabiruu waida qara'a faansituu riwaayadan marka muxuu u keenay nasaa-i abu khaalid alaxmar isaga waa la mutaabicieyey abu khaalid maaha marka tafarudkiisa ciladu ee cilada waxay tahay tafarudu ibni cajlaan hadalkan marka ama riwaayadani waxay radinaysaa hadalka ibnu cabdilbar fi tamhiid uu ku yidhi oo uu yidhi bacduhum yaquulu qaar waxay dhahayaan abu khaalid alaxmar infarada bihada allafdi fi hada alxadiidi wa bacduhum yaquulu ina bna cajlaan infarada bihi laakiin dee abu khaalid bacdigaa sidaa dhahaya abu khaalid alaxmar inuunan la goonin noqonin waaba tan waa haynaa sooma oo moxamed bnu sacdin alansaariy ayaa ayaa ka warinaya ibnu cajlaan marka moxamedkani abu khaalid uu la siman yahay ayb qaala abu cabdالraxmaan kana almuharamiy yaquulu moxamed bnu cabdillaahi waaye sheekhiisa yaquulu wuxuu dhihi jiray huwa hiqat yacni moxamed bna sacdin alansaariy isaga sheekhiisuu ka wadaa oo moxamed bnu sacd alansaari ah abu xaatim laftiisa xadiidkan waidaa qara'a faansituuda dadka daciifiyey buu ku jiraa kamaa fi lcilal abu xaatim wuxuu yihi laysat hadihi اlkalimatu bilmaxfuudati wa huwa min takhaaliiq bni cajlaan waa axaadiidta ibnu cajlaan oo isku dardaray bayhaqi isaguna alqira'atu khalfa alimaam wuxuu yihi hada xadiiث yucrafu babi khaalid alaxmar can ibni cajlan qaala اlbukhaariyu laa yucrafu hada min صaxiixi xadiiثi abi khaalid alaxmar abi khaalid laftiisa ma yani axaadiidtiisa صaxiixa ah kan ka mid maaha buu leeyahay laakiin cilada isaga maahana de mutaabic buu haystaa qaala axmed bnu xambal uraahu kana yudlis waqaala yaxya bnu maciin abu khalid alaxmaru saduuqu walaysa bixujatin ayb imaam axmed qaala alimaamu axmed waqad ruwiya dalika can xasana bni ibrahim alkirmaniy waismaaciil bnu aban alghanawiy can moxamed bni cajlaan waismaaciilu daciifun mutaabaca kaleata jirto ismaaciilkaas ismaaciilse waa daciif ismaaciil bnu abaanka wayaqacu fi axaadiidi xasana bni ibrahim bacd maa yunkar marka mutaabacaadkaas ma anfacaya inuu ka wadaa siday ahaadaan siday tahay ibnu cajlaan un weeyaan cilada un haddii xataa mutaabacaadkaas ibn abu khaalid waa roon yihiin la dhaho cilada marka waa tafarudka ibni cajlaan qaala اktifaau lma'muumi biqira'ati اlimaam ku kaaftoonka ma'muumka uu ku kaaftoomayo biqiraa'ati اlimaami imaamka qiraa'adiisa yani imaamka maamuumku inuu ku kaaftoomo qiraa'atu imaamihi yani ma ka xambaari karaa qiraa'ada waa imaamka ma'muumka ma ka qaadi karaa wa bihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadahanaa zayd bnu اlxubaab wahuwa alcukliyu qaala xadahanaa mucaawiyaة bnu saalix qaala xadaanii abu zaahiriyati wahuwa xudayr magaciisa xudayr ayaa la yidhaha alxadramiy صدوq qال xdثnي kثيr بن mرة الxضرمي وهو الxمصي صدوq ثqة عن أbي الدرداء أنه سمعه يqول سuئل رsuل الlahi صلى اه عل سلم نبga ayaa la su-aalay أفي kuli صلاaة qراءة ragcad kastaa qراءة miyaa ku jirto أفي kuli صلاaة صلاة hna بمعنaa rكcة ragcad kastaahi qiraa'o miyaa ku jirta qaala nacan buu yidhi haa qaala rajulu min alansaari nin ansaarta ka mid ah wuxuu yidhi wajabat haadihi tani way waajibtay markaas oo qiraa'adii in ragco walbaa lagu aqriyaa waa waajibtay faltafata ilaya waa isoo milicsaday haddaan abudardaa ahay waay wa kuntu waxaan ahaa aqraba alqowmi faltafata marka faacilkeedii yaa waaye sida saxiixa xooga badan ee faacilka faltafata abudarda waa abudarda baa wuxuu yani faltafata abu ay faltafata abudarda abudarda baa milicsaday ilaya aniga xaggayga ninka ansaarigaa dhahaya waa isoo milicsadee wakuntu waxaan ahaa aniga aqraba alqowmi minhu qowmka yacnii kan ugu dhowaanshiyo badan isaga sunanu lkubraha waxaa ku dhacday faltafata rasuulu llahi sal l slam kitaabka nasaa-i a sunanu lkubraa faltafata rasuulullahi baa ku dhacday laakiin wahmigaa waxaa ku dhacay zayd bnu xubaab alcukli sida nasaa-i laftiisa laga soo warin doono marka qofka multafidka ee wax soo milicsanayo waa abudarda nebiga maaha sal l slam wa kuntu aqraba alqowmi minhu faqaala wuxuu yidhi abudarda maa araa u malayn maayo alimaama imaamka idaa ama alqowma qolada hadduu u imaam noqdo ilaa qad kafaahum inuu ku filnaaday ma ahani de dabcan nebiga hortiisa saas kama dhahayan ee uun majliskii mar kale ama raawiga mar kale oo xadiidka uu kalaga sheekaynaya ayuu wuxuu yidhi abudardaa maa araa u malayn maayo alimaama imaamka idaa ama alqowma qolada hadduu u imaam noqdo ilaa qad kafaahum inuu kaafiyey ma ahani yani imaamka waa qaadaa buu leeyahay qiraa'ada waa ka xambaarayaa dadka gadaashiisa ku tukanayo marka hadalkan maa ara alimaama inuu nebiga uunan dhihin oo mudraj ay tahay min kalaami abidarda-na ay tahay cabdiraxmaan ibnu mahdi riwaayadiisayba ku jirtay isagaa kala soocay riwaayadaasna markaa imaam axmed baa fii musnadihi kusoo saaray cabdiraxmaan ibni mahdiy can mucaawiyata bni saalix iyuu la siman yahay zayd bnu xubaab cabdiraxmaan bnu mahdiy can mucaawiyata bni saalix riwaayadaasoo marka uu la yimid daxaawi laftiisa sharxu macaani laathaarka can mucaawiyata bni saalix markuu yidhi sanadka waa qaala xadaanii abu zaahiriya sii wad markaa buu yidhi qaala ana rajula qaala nin baa wuxuu yidhi yaa rasuula allah fii kuli salaatin qiraa'ah qaala nacam faqaala rajulu nin baa wuxuu yidhi wajabat wajabat faqaala abudarda fiiri marka faqaala abudarda wuxuu yidhi maa ara alimaama idaa ama alqowma ilaa qad kafaahum idan riwaayada cabdiraxmaan ibnu mahdiy way kala soocaysaa xadiidka iyo hadalka abudarda warkan dambe abudardaa iskale marka riwaayo ahaan marka sidaasa ay tahay ibnu khuseymana aada buu ugu dheeraaday hadalkan riwaayadan wuxuuna tilmaamay waaba mustaxiil in nebigu sala allahu calayh waali wasalam hadalkan uu leeyahay maa araada inuu nebiga dhahayo waa mustaxiil buu yidhi sababtoo a nebiga masaa-isha axkaamta ah ee dadka salaadooda iyo waxay ku ansaxayso iyo waxaynan ku ansaxaynin malamala ugama jawaabi jirin waxyibuu ku haystay wax malamala uga jawaabayo maa araana maa adunnu waayo macnaheeda oo nebigu ma dhahaayo anigu u malayn maayo ilaa imaamku inuu ku filan yahay ma ahani warkaas war nebi ma noqonayo ee abudarda waayo cidda markaa xadka wax malay karo laakiin nebiga isaga calaa yaqiinin buu u haystay waa ku dheeraaday marka ibnu khuseyma meeshaas waana ka muuqanaya waxaana lagu dari karaa xadiidkan mudrajka lagu fahmo yacnii mararka qaar mudraj in wuxuu ay yihiin waxaa lagu gartaa biistixaalatihi in nebigu inuu yiraahdaba ay mustaxiil tahay ta waa lagu dari karaa marka mihaalna waa looga dhigi karaa marka riwaayo ahaanna waa sugnaatay in hadalka abudarda uu yahay oo zayd bnu xubaab iyo cabdiraxmaan xataa haddii la kala rajaxo cabdiraxmaan baa imaam oo xoog badan istixaalana marka meesha waa ku jirtaayo waa mustaxiil in nebigu uu dhahayo inta xukunkanoo kale la su-aalo waa u malaynaa inuu yidhaahdo qaala abu cabdiraxmaan hada can rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalama khata'un arrinkan wuxuu leeyahy kan nebiga sal l slam in laga wariyaa waa qalad inamaa huwa qowlu abidardaa waa hadalka abudardaa walam yuqra' hada maca alkitaabi kitaabka lalama akhrinin kan yacni wuxuu ka wadaa sheekhiisa haaruun marna xifdigiisau ka wariyey marna kitaabkiisau ka akrinayay yani markii kitaabkiisa uu ka aqrinayay lama sheegin warkan oo faltafata rasuulullaahi ma la dhihin ee marka rasuulka meesha la keenay waa marka kitaabka aan uunan meesha oolin iyadana waa qariino kale marka ayb qaala baabu maa yujzi'u min alqiraa'ati liman laa yuxsinu اlqur'aan baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yujzi'u gudaayey min alqiraa'ati qiraa'ada xaggeeda ka gudaayey liman qof u gudayo laa yuxsinu lqur'aana qur-aanka aan wanaajin karin oon aqoon aan aqoonin hadduusan qofka faatixada aqoonin maxaa u gudi karo wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu ciisa wahuwa zuhriyu lmarwasiy wamaxmuud bnu haylaan can lfadl bni muusa wahuwa sinaaniyu qaala xadaanaa miscaru can ibrahima asaksakiy ibraahim bn cabdiraxmaan bni ismaaciil abu ismaaciil asaksakiyu saduuqu daciifu lxifdi can ibni abi awfa qaala jaءa rajulu ila اnabiy sal l slam nin baa nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi inii laa astatiicu anigu ma awoodayo an aakhuda shay-a min alqur'aan inaan wax qur'aanka ka mida aan qaato yacnii faatixadii ma aqaano ka wadaa facallimnii ibar shay-an wax yujzi-unii iga gudo min alqur'aani qur'aanka booskiisa ii geli kara markaan salaada dukanayo faqaala wuxuu yidhi qul subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah sidaas dheh marka faatixadii qofkaan aqoonin tan waa u gudaysaa qaala baabu jahri limaami biaamiin imaamka la jahridiisa uu aamiin la jahro wa bihi qaala akhbaranaa camr bnu cuhmaan qaala xadaanaa baqiyatu wahuwa baqiyaة bn اlwaliid can الzubaydiy wahuwa moxamed bn اlwaliid qaala akhbaranii الzuhriyu can abi salamata can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اllahi sal l slam idaa amana alqaari'u midka akrinaya hadduu aamiinsado faaminuu idinka aamiin dhaha faina almalaa'ikata tu'minu malaa'igta way aamiinsanaysaa faman waafaqa ta'miinuhu ta'miina اlmalaa'ikati qofkii aamiinsigiisu malaa'igta aamiinsigeeda ay waafaqdo gufira lahu maa taqadama min denbihi dembigiisii wixii hormaray waa loo dhaafaa marka imaamku qaariga hadda imaamkii baa laga wadaa lianna tarjamada baabu jahri limaami biaamiin imaamku mar haddii uu marka aamiinta uu la jahro idinka uu aamiinsado faaminuu daahirka waxaad moodeysaa markuu aamiinta dhammeeyo kabacdi in aamiin la dhahayo sidaas laakiin ma laga wado hadda macnuhu marka waxay tahay idaa amana alqaari'u idaa sharaca fi ta'miini hadduu aamiinta uu bilaabo uu gudo galo idinka la bilaaba idinkana ee macnuhu maahan imaamku markuu aamiinta dhammeeyo sida arkaanta kale oo kale aamiintii uga dambeeya macnaha daahirka saas waaye laakiin saama loo jeeda aamiintuna waa meesha keliya imaamka iyo ma'muumku ay hal mar isla dhahayaan laakiin waa in ma'muumku uu imaamka sugo inta uu ka bilaabayo haddii uu bilaabo waa la markaasuu bilaabaya isaga wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan wahuwa bnu cuyaynata can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayhi waslama qaal ida amana alqaari'u faaminuu faina almalaa'ikata tu'minu faman waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min denbih riwaayadii marka baqiyatanaaba looga kaaftoomi karaa tii hore tadliis baqiya ku jira wbihi qala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qala xadaanaa yaziid bnu zurayc qala xadaanii macmaru can الzuhriyi can saciid bn اlmusayab can abi hurayrata qaala qaala rasuulu اlahi sal l slama ida qaala اlimaamu imaamku haddii uu yiraahdo gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaliin faquluu aamiin dhaha tanaa marka waxay tusaysaa ida amana اlimaamu faaminuuda in laga wado idaa sharaca leanna hadda waxaa la yidhi hadduu wala daaliin uu yidhaahdo aamiin dhaha macnaha isaga aamiin dhahayo idinkana la dhaha waina alimaama yaquulu aamiin faman waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min denbih wbihi qala akhbaranaa qutaybaة can maliki can ibni shihaabi can saciidi waabi salma waa saciid ibn اlmusayab abu salmana waa ibn cabdiraxmaan ibni cawf anahmaa ahbaraahu can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slma qaala ida amana اlimaamu faaminuu fainahu shaأnigu waxa uu yahay man waafaqa ta'miinuhu ta'miina اlmalaa'ikati gufira lahu ma taqadama min danbih qala baabu اlmri bالta'miini khalfa اlimaam ayb riwaayadan marka zuhri saciid iyo abu salama tii hore ibnulmusayab bisuu ka warinayay midaan abu salamana waa ku jiraa waa xadiidkii duruq badan ku imaanayo qaala baabu lmri is-amridda la is-amray caddaynteedii buu u baab yahay bita'miini aamiinsi khalfa alimaam imaamka gadaashiisa marka kii hore wuxuu ahaa imaamka tabwiibkii hore wuxuu ahaa imaamka la jahridiisa inuu isaga kor u qaado aamiinta halkana ma'muumkii baa la sheegaya wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can sumayin can abi saalixin can abi hurayra ana rasuula اllahi sal l slama qaala ida qaala alimaamu غyr الmغdوb عlyهm وla الضاlin faquluu آamiin dhah amarka waa kaas marka faإnahu man waafaqa qowluhu qowlkiisa aamiinta qofkau waafaqo qowla الmalaaئikaةi غufira lahu ma taqadama min dnbih qaala baabu fadli التأmiini aaminsiga fadligeeda cadayntiisiibu u baab yahay wbihi qala ahbarana qtaybaة can maliki can abi الzinaad can اlأcraj can abi hurayrata ana rasuula اlahi sal slma qaal ida qaala axadukum aamiin hadduu yidhaha midkiin waqaalat اlmalaa'ikaةu fi الsamaaءi malaa'igta kor jirtaana aamiin ay yidhaahdaan fawaafaqat ixdaahuma اlأkhraa midood midda kale ay waafaqdo gufira lahu ma taqadama min denbih qofka dembigiisii hormaray waa loo dhaafay qaala baabu qowli lma'muumi idaa catasa khalfa alimaam ma'muumka qowlkiisii cadayntiisii buu u baab yahay ou dhahayo idaa catasa haddii uu hindhiso waxa uu dhahayo khalfa alimaami imaamka gadaashiisa isagoo ku sugan haddii uu hindhiso waxa uu dhahayo wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa rifaacat bnu yaxya bni cabdillaahi bni rifaacata bni raafic can cami abiihi abihi adeerkiina mucaadi bni rifaacata bni raafic can abiihi oo rifaaco ah qaala sallaytu khalfa rasuuli llahi sal l slam nabiga gadaashiisaan ku tukaday facatastu waan hindhisay faqultu waxaan idhi alxamdu lilaahi xamda kahiira طayiba mubaarakan fiihi mubaarakan calayhi kamaa yuxibu rabuna wayardaa sidaasaan ihi ayb marka ninka hindhisay hadda riwaayadan waa caddaynay rifaaca inuu yahay ibnu bashkuwaal laftirkiisana fii qawaamid اlasmaaءi اlmubhama waa ku wariyey xadiidkan si uu ugu caddeeyo bacdi turuqihi ayaa nin baa hindhisay ayaa ku sugnaa marka ninka ayuu sheegaa marka kan rifaaca laftiisu ahaa ayb falamaa sallaa rasuulu اllahi sal l slm nebiga markuu tukaday insarafa waa soo gadoomay faqaala wuxuu yidhi man ilmutakalimu waa ayo kii hadlaayey fi salaati salaada dhexdeeda kii ku hadlay waa ayo falam yukalimhu axadun qofna ma hadlin uma qaala athaaniyata buu yidhi man ilmutakalimu fi salaati mar labaad buu sidaa yidhi faqaala rifaacatu bnu raafici bni cafraa ayaa wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah aniga rasuul allow qaala kayfa qulta sidee tiri qaala qultu alxamdu lilaahi xamda kahiira طayiba mubaarakan fiihi mubaarakan calayhi kamaa yuxibu rabuna wayardaa sidaa baan dhahay faqaala nabiyu sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu yihi waladii nafsii biyadihi baan ku dhaaranayaa macbuudka nafsadeyda gacantiisa ku jirtee laqad ibtadarahaa waxaa u degdegay bidcat wahalaaثuuna malakan soddon iyo dhowr malag ayuhum koodii yascadu bihaa la fuulayo kor xadiidkan marka imaamu tirmidi wuxuu yihi xadiidun xasan wakaأna hada اlxadiiثa marka tirmidi wuxuu yihi xadiidkan waxaad ba moodeysaa cinda bacdi ahli اlcilmi ahlucilmiga qaarkood agtooda annahu fi اtaطawuci waa salaada sunnada iyo dhexdeeda lianna gayra waaxidi min ataabiciina maxaa yeeley taabiciin hal taabici wax ka badan ayaa qaaluu waxay yidhaahdeen idaa catasa alrajulu fi salaati اlmaktuubati salaada faradka hadduu qofka ku hindhiso annahu yaxmadu اllaha fi nafsihi ilaahay buu umayuu ku mahadinayaa fii nafsihi hoos walam yuwasicuu fii akthara min dalika alxamdu lilah ka badanna ma aynan waasicinin xadiidka bukhaarina waa warinayaa xadiidkan rifaaca waxaana ku jirtay ninka hadlay ee kelimaadkaa ku hadlay samica allahu liman xamida markii la yidhi kadib uu hadalkan yidhi ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى ee ma aynan ahayn hindhisyo inuu ku yiri riwaayada bukhaari hindhisyo ma sheegaysa midaana sheegaysa khulaasada marka waxay tahay qofku haddii uu salaad ku jiro ou hindhiso alxamdu lilah haddii uu yiraha salaaddii ma ka jebayso waayo alxamdu lilaahi khitaab ma aha hadal oo cid kula hadlaaya ma aha waa dikri ilaahay salaada ma jebinayo marka laakiin qofka maqlo hadduu yidhaha yarxamuka allah ninkaasi nin buu la hadlay salaaddii dhexdeeda khidaabaa ku jiro yarxamuka allah way jebay salaadiisa marka walidaalika mucaawiyat bnu lxakam asulami markii uu yidhi markii uu yidhi alxamdu lilahi ninkii yidhi uu ku yidhi yarxamuka allah oy dadka soo fiirfiiriyeen oo haddana uu yidhi waa hukla umayaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya waa kii nebiga u sheegay hadal salaadaani hadal bani aadam lagula hadlo kuma habboona waa tii uu baray ayb marka yarxamuka allah marka uu yidhaahdo qofkii khitaab qof buu la waramay marka salaaddii waawaa jebinay taas laakiin alxamdu lilaahidii qof lagulama hadlaayo iyada ayb haddii marka uu khitaabkii ka bixiyo masalan yarxamuhu llah oo kale uu yidhaahdo ama duca iyo uu ka dhigo oo kale salaaddii duca hadda ma jebinaysa iyada nacam salaadda dhexdeeda qof waa ugu ducey kartaa nacam laakiin yarxamuka allah qof baad marka kula yaa khitaaba iyada ku jiro sidaasay u kala saarsaaraan wbه qal أخbarna cbdالxamid bn mحmed whuwa cbdالxamid bn mحmed bn الmustam أbu cmr alxaraniyu ثiqة rawى lah النasaئiyu fqط qala xadaثna mhlad whuwa mhlad bn يزيd alqurashiyu صaduq lah أwham qala xadaثna yunus whuwa bn abi إsxaaq عan abihi عan cabdالجbاr bn waئl عan abihi qala صlaytu khlfa rasuuli الlahi sl اه slm nabiga gadaashiisaan ku dukaday falamaa kabara markuu allahu akbar yidhi rafaca yadayhi gacmihiisau kor yeelay asfala min udunayhi dhagihiisa ho meel ka hooseyso intii ah falamaa qara'a gayri lmaqduubi calayhim wala daaliin qaala aamiin fasamictuhu wa ana khalfahu waan maqlay anoo gadaashiisa taagan ah qaala fasamica rasuulu llahi sal l slam rajula nebigu ninbuu maqlay yaquulu dhahayo alxamdu lilahi xamda kahiira طayiba mubaarakan fiih falama slama الnabiyu sal l slam min salaatihi qaala man saaxibu lkalimati fi salaati waa ayo kelmada kelmadii qofkii iska lahaa salaada dhexdeeda faqaala rajulu ana ya rasuul allah wma aradtu biha ba'san baasna kama wadin qaala الnabiyu sal l slam laqad ibtadaraha اtnaa cashara malakan ayaa u degdegay famaa nahnahaha kama celinin shay-un shay kama celinin duuna alcarshi carshiga ka sokay shay carshiga ka sokeeyo ka celiyey ma jirin inay carshigii gaarto ayb famaa nahnahahaa ay famaa manacahaa hadda midan iyada waa mujmal inuu hindhisay hindhisyo dabadeed uu yidhi ma muuqato salaad dhexdeed un inuu ku yidhi baa muuqato qad takunu marka samic allahu liman xamida qad takuun allahu akbar salaadii marku galayba inuu ducaa ulistiftaax oo kale uu ka dhigtayba hadalkan inuu hindhisay kadib yiri intaba tan waa suurtagal midii hore laakiin hindhisyada waa ku caddayd qaala baabu jaamici maa jaa fi lqiraa'ati wixii qiraa'ada ku yimid ee kii ururinayey ayuu u baab yahay kan yani hada baabu jaami baabun jaamicun lima jaa fima yatacalaqu bilqiraa'ati wixii qiraa'ada ku tacalluqu ururinayaa baabkan marka wbihi qala akhbaranaa isxaaq bnu ibrahim qala akhbaranaa sufyaanu can hishaam bni curwata can abihi can caaishata qalat sa'la alxaariثu bnu hishaam rasuul اllahi sal l slam ayuu su-aalay kayfa yaأtiika alwaxyu waxyiga see kugu imaanayaa qaala fi mihli salsalati اljaras gambaleelka dhawaaqiisa oo kale ayuu iigu imaanayaa nimaan marka sawdka isaga siduu u dareemayo waay qalbigiisa uga dareemayo waay ee ilaahay sawdkiisa ma lagu shabahayo gambaleel iyo waxaas fayafsimu canii waa iga go-a waqad wacaytuhu anoo markaa weeleeyey oo xifdiyey canhu malaga xaggiisa ka xifdiyey wa huwa isaguna markaa ashaddu ou yahay midka ugu darnaan badan calaya aniga korkeyga markaas sidii gambaleel oo kale aan u dareemayo waa markuu iigu daran yahay oo axyaanan kolalka qaarna yaatiinii waa uu ii imaanayaa malaga fii mithli suurati alfataa qof dhallinyaro ah suuradiisoo kale u iigu imaanayaa fayanbiduhu ilaya xaggaygu kusoo tuurayaa marka waxyigii ayb marna saas ugu imaanayaa marna sidaas kale u dareemaya baabka marka calaaqada xadiidka iyo baabka ka dhexaysaa waxay tahay qur-aankiibuu ka waramaa yani xadiidka sida uu qiraa'ada nebiga siduu ku heli jiray ayuu ka waramaa wabihi qaala marka intaan la gaarin alqiraa'atu fi salaa wuxuu ka hormarinayaa qiraa'ada qur-aanka iyo axwaashiia wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu slma wahuwa almuraadiyu alxaariث bnu miskiin qiraءaة calayhi waana asmac wاllafdu lahu ay lilxaariث can ibni اlqasim qaala xadaanii maliku can hishaam bni curwata can abihi can caaishaةa radi allahu canha ana alxaariثa bna hishaami sa'la rasuula اllahi sal l slam nebiguu su-aalay kayfa yaأtiika alwaxyu waxyiga see kugu imaanayaa faqaala rasuulu اllahi sal l slam axyaanan mararka qaar yaأtiinii waa ii imaanayaa fii mihli salsalati اljaras gambaleelka yanii dhawaaqiisa oo kale wahuwa ashaddu calaya waana isagu markaa waa iigu darnaan badan yaha korkayga fayafsimu canii waa iga go-ayaa waqad wacaytu maa qaala anoo xifdiyey waxa uu yidhi malaga wa axyaanan yatamahalu lilmalaku mararka qaarna malaga wuxuu isugu kaysoo ekaysiinayaa rajulan nin fayukalimunii waa ila hadlayaa faacii maa yaquulu waxa uu dhahayaan xifdinayaa qaalat caaishatu caaisha waxay tiri radia allahu canha walaqad ra'aytuhu waan arkay yunzalu calayhi isagoo korkiisa lagu soo dejinayo fi lyowmi shadiidi اlbardi maalinta qabowgeedu uu aada u daran yahay mudaafkii marka al buu geliyey waa iska wasfi ku al ku jirtaa loo idaafeeyey idaafa lafdiya ama hayru maxda marka ashadiid ilberdi hadda wax macrifo a ka kasban maayo mar mar haddii shadiid sifa mushabaha ay tahay marka asha gelitaankeeda de taas idaafada waxay iska tahay idaafa lafdiya iska a ayb fi lyowmi maalinta ashadiid ilberdi qabowge qabowgeedu uu daran yahay fayafsimu canii waa iga go-a canhu fayafsimu canhu wou go-ayaa canhu xaggiisuu ka go-ayaa waxyigii wa ina jabiinahu iyada oo goonkiisu layatafasadu ou markaa yacni ou da-ayo caraqan dhidid uu ka da-ayo nacam min jihati caraqin ay layatafasadu caraquhu waay nacam iyadoo dhididkiisu ou da-ayo nacam ayb tamyiiz oo muxawal can ilfaacil ah ayb wbihi qala akhbaranaa qutaybatu qala xadaanaa abu cawaanata can muusa bni abi caaishata can saciid bni jubayri can ibni cabaas fii qowlihi caza wajala laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih nebiga marku malaga ku aqrinayo qur-aanka isna waa ka daba aqrin jira wuxuu dhaqdhaqaajin jiray carabkiisa wuxuu ka baqaayay armow kaa dhumaa ayuu is lahaa ayb sidaasuu samayn jiray marka aayaddaa shanigeeda ibnu cabaas wuxuu ka yidhi laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu waqur'aanah qaala kana nabiyu sal l slam nebigu wuxuu ahaa yucaaliju inuu ka helaayo ou kala kulmaayo min atanziili soo dejinta shidatan adayg wa kaana yuxariku shafatayhi faruurihiisuu dhaqdhaqaajin jiray yani qira'adii inay ka fakatuu diidayaa qaala allahu caza wajala allah wuxuu yidhi laa tuxarik bihi qiraa'ada ha la dhaqdhaqaajinin lisaanaka carabkaada litacjala bihi si aad ula degdegtid ina calaynaa annaga dusheenna waxaa jamcahu ururintiisa fii qalbika inaan ku ururinno wa qur'aanahu iyo aqrintiisa ayb inaad akriso oo aan qalbigaaga ku ururinno annagaa taas isa saarnay waxba marka ha ka daba aqrinin dhegayso un bis qaala wuxuu yidhi jamcahu fii sadrika laabtaada in lagu ururiyo uma taqra'uhu dabadeed waa aqrine faidaa qara'naahu haddaan aqrino bimacnaa aan kuu aqrino waayo malagii ou kuu aqriyo dhegaysato fattabic qur'aanahu markaa kadib qiraa'adiisa raac qaala fastamic lahu dhegayso wa ansid dheg raarici watlu aqri fakaana rasuulu llahi sal ly slam idaa ataahu jibriilu nabigu wuxuu ahaa hadduu jibriil u yimaado istamaca waa dhegaysanayay faida ndalaqa hadduu tagana qara'ahu waa aqrinaya kamaa aqra'ahu sidau u aqrisiiyey oo kale ayuu u aqrin jiray wbihi qala akhbaranaa nasr bnu caliyin qala akhbaranaa cabdulaclى qala xadaanaa macmaru can zuhriyi can curwata can bni mahrama dabcadan ta'siilka meeshaas qalad baa uga jiro can curwata ibnu mahrama ku taal can curwata can ibni mahrama waa can ayaa meeshaas ku jirta ana cumara bna alkhadaab radia allahu canhu qaala samictu hishaama bna xakiim bni xisaam ayaan maqlay buu yidhi ayb xaraam ayaa nusaqa qaar ay qorayaan waa tasxiif xaraam yaqra'u suurata alfurqaan isagoo suurat lfurqaan aqrinayaan arkay faqara'a fiiha wuxuu aqriyay dhexdeeda xuruufan xuruuf lam yakun nabiy llahi sal l slam nebiga alla uunan ahayn aqra'aniiha inuu ii akrisiiye aniga n cumar baa wuxuu le hishaam baan arkay oo aqrinaya suurat lfurqaan xuruuf marka nebigu aniga ounan i aqrinin ounan ii akrisiinin ayuu markaa yacni akrinayay qultu waxaan idhi man aqra'aka hadihi suura suuraddan yaa kuu aqriyay qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulkaa ii aqriyey buu yidhi qultu waxaan idhi kadabta yani waad geftay kadabta bimacnaa waa geftay waay waa gefsan tahay maa kadalika aqra'aka rasuulu llahi sal l slam nebiga sidaa oo kale kuuma aqrinin fa akhadtu biyadihi gacantiisaan qabtay aquuduhu anoo kaxaynayo ilaa rasuulillahi sal l slam faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah inaka aqra'tanii waad ii aqrisay suurata alfurqaan wa inii samictu hada kan baan maqlay yaqra'u fiiha isagoo aqrinaya xuruufan xuruuf lam takun aqra'taniiha aniga aadan ii aqrisiinin faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi iqra' yaa hishaam hishaam u aqri faqara'a waa aqriya kamaa kaana yaqra'u siduu awal u aqrinayo u aqriyay faqaala rasuulu llahi sal l slam nabigu wuxuu yihi haakada unzilad sidaas oo kale loo soo dejiyey uma qaala wuxuu yihi iqra' yaa cumar adigana aqri faqara'tu faqaala haakada unzilad sidaana loo soo dejiyey oo kale n labadiina waa saxsantihiin uma qaala uma qaala rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu yidhi ina alqur'aana qur'aanka unzila calaa sabcati axruf toddoba xuruuf ayaa lagu soo dejiyey qur-aanka toddoba xaraf marka ma ahan toddobadan qiraa'o ma ahan awalan qiraa'aadka mutawaatirka xataa hadda toddoba waa ka badan yihin waa toban oo hadda toddoba kuma koobna toddobada ibni mujaahid ayaa awalu man sabaca sabcata ibni mujaahid shaatibina xirsulamaaniga toddobada unba wasaga ku socday laakiin saddex yani qiraa'o oo kale oo haddana mutawaatir baa jirta oo yacquub alxadrami iyo yaziid ibnu lqacqaac iyo iyo khalaf alcaashir toban waay marka qiraa'adka haddaba mutawaatirka marka inaan laga wadin calaa sabcati axruf toddobadan qiraa'o oo shaatibigu sheegaya inaan laga wadin waa iska caddahay marka ee toddobadan xaraf macnaheedu waxa ay tahay toddoba luqo oo min luqaati alcarab ayaa qur-aanka uu ku soo degay macnuu waxay tahay markii hore ruqsaa jirtay carabtii lahjaad kala duduwan ayay lahaayeen qur-aankii marka dhowr luqo oo min luqaati alcarab ayuu ku soo degay in loo aqriyana waa bannaanayd dabcan xuruuftan marka waa lahjaad oo kale waa marka waa lahjaad markii dambena waxaa dhacday iyadoo sidaas layskaga aqriyo ayaa cuhmaan radia allahu canhu xilligiisii marka majamcintii qur-aanka ee dambe ee waqtiga cuhmaan ayaa xudayfa wuxuu arkay muslimiintii ciraaq kasoo tagtay iyo kuwii shaam kuwii madiino kasoo tegay oo qiraa'adii isku qabsanayo oo ninba si u aqrinaya markaas wuxuu ka baqay inay iskhilaafaan cuhmaan buu u tegay marka wuxuu yihi adriki nnaasa qabla an yakhtalifuu fii kitaabihim kama ikhtalafat alyahuudu waannasaara dadkan gaar inta aynan iskhilaafin sida yahuud iyo nasaara ay isku khilaafeen oo kale ka gaar hadda marka masaaxiftii kale ee jirtay ama yacni ayuu cuhmaan baabi'iyey xarafkii oo luqatu quraysh waafaqsanaa ayuu soo reebay isagaas ayaa marka la dhigay halkaas xaraf ee lasoo reebayoo luqa xarfu quraysh ah ayaa qur-aanka hadda lagu aqriyaa isagaas marka qiraa'aadkiisu qiraa'aadkan marka tobanka ah waa xarfu quraysh bay ku jiraan markii horena marka dabcan shaygu inuu qur-aan noqdo ama yacni waa inuu shuruudii loo dejiyaaba waxay tahay musxafkii cuhmaan inuu waafaqayo luqada carabiga wej inuu ku leeyahay mutawaatir inuu noqdo oo ay dad badan ay wariyaanoo yacni mutawaatir weliba yacnii si gaara ay u fiiriyaan intaa haddii laga helo wuxuu noqonayaa xaraf saxiixa oo qur-aana oo jiro muhiimku marka calaa sabcati axrufinta qiraa'aadkan hadda jira ma ahane waxaa weeyaan luqa luqaatulcarab ayaa ku bannaanaa in qur-aanka lagu aqriya markii hore taysiiran linnaas iyadoo dadka loo fududeynayo markii dambena haddii marka taysiirkiiba laga soo baxay ee laga cabsaday khilaaf iyo inuu imaado kuwii kale waa layska dhaafay luqadii quraysh baa la daayay marka hda akhirh wاllah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed